أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس السادس وخمسون درسي خنتن اللهات في بقية أحكام النفقة والحضانة نفقة واجب كهايتي wali ha ku heri axkaamtiye iyo hadaanadii axkaamtiye yaa ka saabsanyi dersi konton ilihaad oo kitaabkii musalsalka ahay abu shujaac min fiqi imaamu shaafici calayhi raxmat labraari raxmatan waasica mayba ha ku sheekoynay asalka i faraaga isdhaleen nafaqadiio waajiba mayan ataha lanka waalidka qofka dhali awka amba aada asalka ah nafaqadiis camuudka may lakajeeda tiirka lama tiir waayo faracgi asalka lakajeeda camuudeenka may heranay wanafaqatul camuudeyni lamadii tiir nafaqadiiyo lamadii asal asalka iyo faracga waayo min alahli oo ehelka kumida waajibatun lilwaalidiina haani wala dhaleen yo an waajibaasa iwalmawluudiina haani la dhali marka fa ama alwaaliduuna han oo wala dhalay asalka eh nafaqadiio fatajibu nafaqatu nafaqadiio waajibaase bishardayn lama shardi ka waajibaas alfaqru wazamaanatu aw alfaqru waljunuunu asalka nafaqadiis farac owlaada yaka waajibaase aawkan ba-aada nafaqadiio i oboogi oboodi nafaqadiio waajibaase may ka waajibaase marki owlaada ka waajibaase laakiin bishardi lama shuruud markii la hero shardiga koowaas ini waalidka ini faqiir ay waayo boosna ay fakrinimo iyo ma iska darsa boosnimo boosnimo may waahan lang naafe waayo oo lishay lihaatan qabne an shaqaysado korna oo hoolo oo usubiilidaa usiliyaan meel inin yaalna labadaas hoob laku hela waalidkii biilshay nafaqadiis may ka waajibaase ha lankii oo faraacaga ah usi dhalay ya ka waajibaase weladkii usi dhalay amba welati weladshay wali haadab ama sama a geeka amba may kulunsaday faqiirnimo iyo junuunga kulunsaday maanaa faqri oo hoog an la jarna waayo haddiiba lamadaas sharda la hela amba waalidkii faqiiru majnuunna waayo madag laku ka jaro oo may waa hawaalan markaas nafaqadiis may ka waajibaase faracga ya ka waajibaas owlaad ya ka waajibaas lamadaas shart laakiin haddii us hantiile ay hantidiisa laku nafaqeeye ho us naafi ay iyo ho us jinqabab hoob us faqiir ee laakiin karti lee ani shaqaysan karo hoog lee shaqaysan karoona nafaqada maka waajibaas weladka nafaqada maka waajibaas laakiin ini usa goodaye ihsaan ahaan anquudii qur-aanka sada sheegay taas warjar waay markaas fa ama almowlwaaliduuna haani wala dhaleen oo asalkii aadii aawkii oboogii oboodii i kor ee fatajibu nafaqatuhum waaliduunka nafaqadii oo waajibaas bishardayni lama shardiya ka waajibaas sababtiyo alfaqru faqiirnimo sababtiisa ka waajibaas haddii waalidka faqiir eeyis nafaqadiis wazamaanatu i boosnimo aw ilfaqru faqiirnimo iyo waljunuunu jang faqiirnimo i boosnimo naafanimo kulansadi amba faqiirnimo i janga kulansadi markaasa nafagiis waajibaas asalka wa amal mawluuduuna haani la dhalay oo faracga eh onoga onogshay onogshay oo hoos eh fatajibu nafaqatu nafaqadii oo ya waajibaasay cala alwaalidiina waalidiintii korshoo ka waajibaas bitalaathati sharaa'ida shardiyaal sidee saabtiyo ka waajibaas owlaado la dhalayoona nafaqadiio sida shard koo kumid ee ka waajibaas alfaqru wasiqaru onog ada dhali hoob faqiir ay hoolo an haysana waana sagiir ay nafaqadiis waalidshee ka waajibaas amba faqiiru boosne ay nafaqadiis waalidshee ka waajibaas amba faqiiru waana majnuun jangnagaba onog madaga lagu jara nafaqadiis waalidshee ka waajibaas oo leen way waa miiska filan faracaga hoob an iska falanayna hoolo oo usmadaas usilee milkisha en anjarna nafaqadiisa lanki waalidshay ee aawshay ee abooshay ayaa ka waajibaas wa amal mawluuduuna ciyaalkii la dhalay fatajibu nafaqatu nafaqadii oo waajibaas bialaaati sharaa'ida shardiyaal sidee sababtii oo ka waajibaas alfaqru faqiirnimo sababtii oo ka waajibaas bialaaati sharaa'ida shardiyaal sidee sababtii oo ka waajibaas wahuwa sharaa'idada alfaqru faqiirnimo waaye wasiqaru yaraan waaye lama shard waaye aw ilfaqru fariiq faqiirnimo iwa zamaanatu boosnimo waaye faqiirnimo i boosnimo iska darsa shardiga lamaad aw ilfaqru faqiirnimo iwaljunuunu jan waaye faqiiru hoolama haysad haddina ima junuun waaye sideedan shard hoob la hela saqiirka onagii faracga haayo isuuna nafaqihiisa waa asalkii oo mayka waajibaase oo oo asalkii ka waajibaas wa nafaqatu raqiigi diinta islaamka may waa diin shaamil e waaye oo ilbaxnimadii eedan sarayta wal kasta yani way waha walay ka faylayn xuquuqdii xuquuqdii oo ya sugti waay xaqsho ya sugti marka asalka hooba in iska filanayna nafaqadiisi farac sheeka waajibaasa faracgan hooba in iska filanayna nafaqadiis may la saarayhe ee bil shay la saaray lanki asal shay hay la saaray wa nafaqatu raqiigi onog odong yani odong intaas madilah ku bah wali limilki waa yaha kigmadong lanka bini aadanka wali usi milkiyay milkishay bini aadan oo odoonsadaayo usi milkishay ka jara haadoy haywaan usi leeya haadoy wali malba milkiga ee qofka bini aadanka galantiiska jara shariicadii ilaahay may saartay waajib waay nafaqadii oo lanka milkishay inisu nafaqay nololiyo usub biyoosho ibaatiyo waajib sharci ah ilaahay isu saari waayo wa nafaqatu raqiiqi odoonkii nafaqadiis walbahaa'imi wa nafaqati lbahaa'imi duunyadii nafaqadii waajibatun ti waajib waayo calaa maalikihaa lankii maaligshii oo lahaya ka waajibaas maaliga ka waajibaas maaliga maaliga may lare lanka le waayo lanka hoolagaas leh ya ka waajibaas waayo calaa maalikihaa maaligshaya ka waajibaas may kale laku fadeeyahe maaligaasa maaligaasa saaranta lanki o lahaay hoolagaas lahaay yaa sharciga saar ina nafaqeey yani odoonka ada leta hoolaa duunyada ada leta wal alwali ada leta nafaqadiyo lanka maaligaya ka waajibaas oo ada le milkiga leh odoonka odoon kaamil ahaado odoon oo oo mudabar ahaado ay nooc sababti ahaado hoob odoon bay nafaqadiis adikin habasinya adi milkishayle nafaqadiis adika koraas waa kadalika yani duunyadi xayawaanka ad leta nafaqadii oo adika koraayan may kale sharciga ilaahay ka saaray walaa yukallafuuna ani adan ka kallafna min alcamali shaqada maa laa yatiiquuna wali on waaji dadka ad milkaan let haddii odoomin ayin haddii xayawaan ayin dameerka ad leta ritiga ad leta nafleey waaye maylan baahanyaa shaqadana wal awoodna ni adan saarna hamoolka wal istabartiisa la saare shaqada wal isu shaqaalka haddii adoonkaada ka shaqaysaas wal isu tabartiisa ku baha karo naftiis ya andiraas waaji nafagis adikii waajibta shaqadana wal isu kara karo oo isa oo isa awooda bes ee ni ada saarta wal oo ulus ada an saarna oo isa naftiisba dhibaaw ilan naflee waay sharciga ilaahay intaasaa ka saaray xuquuqdiyo yaa la sugay may waa sharciga ilaahay walwalba xuquuqdiyo waa sugay duunyada hataa xuquuqdiya sugay ilan duunyadun dameerkun marka saas waay nafaqatu raqiiqi walbahaa'imi waajibatun walaa yukallafuuna min alcamali maa laa yutiiquuna hadda may waa han bini aadan yacgil amalin khitaaba meele raqiiga ka jar isu yacgil eh رواه مسلم إمام مسلم ما يوري أنا أبي هريرة ما يوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء قال ما رأي للمملوك لك والملك طعامه مملوك طعام شيء كرشي أحادي للمملوك كي لملكي طعامه مملوك طعام شيء وكسوته مرشديس إيه ما يواها walaa yukallafu min alcamali ilaa maa yutiiqu lilmamluuki dacaamuhu wa kismatuhu lanki la milkii mayliya dacaamshay i marashadiisii xaqee usileey waaye lanki maaligshii haykaley walaa yukallafu min alcamali shaqadan malka kallafa ilaa maa yutiiq walisu kara koro maahin wa fii riwaayati ma riwaaya hadiidkaas riwaayadaas muslim oo kun li boqol lihidun lami hayti ragamshee tangna ma etaa sagaal bool sagaalu ili waay kafaa bilmar-i may ka falanayeeri rasuulka sala allah alay wasalam ithman dembe ayaxbisa ani habaaso caman qof habaasa yamliku usimilkiya quutahu quutiyay oo markan raashin sii waayo warawa albukhaariyu wa muslimun imaam muslim iyo bukhaari may weriyeen can abi dharin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshay meerhay ikhwaanukum addoominka milkiyinka jara yacni addoonka hilligii la milkiyaayo oo dadka lahaayaan waayo islaamka markun may marka koowaad may faray in la naxariis marka lamaadna in la xureey in lanis addoonsan saasa fare islaamka markan horta marka hore in naxariis laku bilaawo ikhwaanukum walaalogin meerayhin ikhwaanukum walaalagin khawlukum khaadimiintan weere dadkiisan siin khaadimaayo khudamadiin aw galantiin hoosteya ka jaraan milkigiingu ilaahay subxaana wa tacaala jacalahum ilaahay may weelay tahta aydiikum galnyaayin hoosteyo weele isin wilaayo ka leh faman kaana akhuu lanki walaalshay tahta yadii galantiis hoosteya ahaati falyudcimhu quudiyo mimaa yatacamu waliisu quudaw ka quudiyoy raashinka usuun bini'aadan walaada amas oo kale si dharka walaada hiridaas oo kale si fiiri islaamka fiiri xuquuqda si insamaw wal walyulbisu an gundiyo an mariyo mimaa yalbas walaada maradaas walaa tukallifuuhum an ka kallafteen maa yaqlibuhum walyo ku qaalib nagdaa awood iniinlahan shaqe ina niindirteen shaqada mayl fadeey xuquuqda islaamka say bini'aadanka wal qofka awoodis ku bahsan ilmo yaryar dadka masaakinta ini shaqayoo tabarti on hayna niindirn waayo fain kallaftumuuhum haddiisan kaka laftaan fa aciinuuhum calayhi welba haddii hataa shaqo iyo onkubakorn kaka laftaan anka kaalmaya rasuulka sala allah alay wasalam shaqadaas warawa albukhaari wa muslimun may weriyey can ibni cumara imaam bukhaari xadiidka sida kun lama boqol konton ishan iyo muslimna lama kun lama boqol afarton ilama can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala meeray cudibat imra'atun naagya la cadaabiya rasuulka sala allah alay wasalam islaamka xuquuqda si waasaan ku ka hadli bal fiiri cudibat imra'atu naaga la cadaabay fii hiratin mukalaalo daraadya lan cadaamay bisad bisadiya idiya roogdiya lahayti daraadya lan cadaabiya rasuulka sala allah alay slam may weelay xuquuqdiya ka dheeli sajanad ha habasti rinaagdi habasti xataa maatad intiya ku dhamat intiya ku dhamat ma'anaa fadakhalat fiiha naara naara saas daraadi an galli markan xayawaanka adag milkishay ad leta amba adkin khaadimaw oo nafleyta yacgil imala yacgil insaan igayru insaan wali haadob naxariisa an baahanyima in baahanya an la goodiyo an baahanyima in baahanya xuquuqdis in la ilaaliyo sababta laagdas lincidaabay mukulaala daraadiya linkaadaab meeta mukulaaladii hirti habasti laahiya atacamat hamaan quudiyaas wasaqat hamaan waraabiyaas idihiya habasata yeeda habaasati raashigna masiyaas maan waraabiyaas walaahiya tarakata maanam ku tabaaso eri ta'kulu fi xashaa'ish alardi dhulka xashaaishtay iyo yani isku garaabato garaabkiina ku reebti ay xasharaatiya xasharaad xashaashka meel reey xasharaadka noolaha dhulka oyo ka ugaaradaasiina ku reebti maan raashinna masiyaas waan geeda kiirsaas daraadiye fadalla alxadiithu alkariimu xadiidka sharaftile may tuseey calaa wujuubi nafakati alxayawaan xayawaani almuxtabas xayawaanka la habasi nafagiis ini waajib atiya tusey xadiid xayawaan la habasi leeri walaa siyama idaa kaana mamluukan haddii aad milkiga ayaan maaman la jar wamashuulan bimasaalih almaaliki oo masaalida ka mashquulsan xayawaan la habasi basaas leere biniaadan la habasi ina ku dorinyimay xuquuqu sujiin wala leeraw wal sharciyada ilaahay gabtuwaay walaaso dhong markan waajib waa sharciga ilaahay walaas dhan la ilaaliyo wanafaqatu zawjati intaasna maybaaku kugudubneeyay asalkii faraacgii iyo xaywaankii adoonkii walayla lahay wanafaqatu zawjati almumakinati min nafsiha waajibatun wanafaqatu zawjati naagdi nafaqadii biilshay almumakinati makaniiday min nafsiha naftii heshe makaniidi waajibatun tii waajibe waay naagda adag dhabta haddii ka adiyaas walbakinka diidaan oo raahliida et waajib waaye in aad biilshay ada dhiibta wahiya nafaqadaas muqadaratun tii la qadira waay wal qadire muqadar waay naagda mumkinada mumkin mayla reey naagda oo yee oo aad raallikii ah kama kanide naftiya kiin dhiibti waay oo raallikiin ah oo naftiya kiin sallamti naagdiyadaa nafaqadee waajibu qaala allahu tacaala ilaahay meeray arrijaalu nimankii rigahay qawaamuuna haani inqumow badan waajib waay cala nisaai naago xuquuqdi oo an istaagayaan bimaagii sababtiis fadala allaahu ilaahay fadli bacdahum birkin calaa bacdin kuka fadli iwa bimaagii anfaqu isin nafaqeyataan min amwaalikum maalkiin saabtiis gebirta markii aad warka weelelafadaa ini adii nafaqadii aad ka faaladii aad qaado ku adag duwaay فدلت الآية الكريمة ما تستي على أن الزوج هو المسؤول عن النفقة قفك قوسك مغلك يا حبرتي هرتغا هرتغا مس شرعك ساري إن النفقة بيلك ريرك وسشان وفي حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم حديث جابر بن عبد الله الكوري ايضا دار او امام مسلم انما يواها ورياوا ما اتا كون بان رقم شينا اي كون لما بقلتم اسيد فاتقوا الله في النساء رسولك ما راي الهي ان كوبسد حيوانك حقوق ديو ناغو حقوق ديو الهي ان كوبسد فانكم ما ويلي اخذتموهن قادتين بامانه لا اله امانيسا قادتين غبرت غروكين روغد اله امانيسا غورستي واستحللتم فروجهن في رجال شون حلال ويلتين بكلمه لا اله كلمه سك حلال ويلتين فرجشون اله كلمه سك حلال ويلتين ولكم عليهن قرشو مايكلتينا الا يوطئنا اني اسن انك يون يون xuquuqdilika leymaad isin maadaama ilaahay sharcishay ka halaal weelateeno isguursateenoo xalaal inis etiin ammaanada ilaahay ha ka qaadateen ani xuquuqdii oo isku ilaalidaana waajibkiin waajibsiin ayaa la rigo xuquuqdii gudataan حيوانكنا ما إلا ساري ولكم عليهن إسين ما إلتين حيوان قرشو ما إلتين ألا يو حقوق دي إسين كلتين ناغو ما يوا ألا يطيئنا فروشكم قولوا لين أنيو أنك, انك إستاجن أحدا أحد تكرهونا وإسين كهداسان قريالكن لان إسين نيبتن إني هنجلي نيس قولوا لوغن إساري لوغن إنك فديسين واي أو أماندين إلى ليان إيو سين خيان فإن فعلنا ذلك هدي أرنتاس فلان لان إسين رالن كهاين قدالكن قريالكن هجليان فضربوهن ضربا غير مبرح هل تمو يري لكن تمو اوكي لف يبيا غير شيء او داوا ان دير سيان ومعناها هل ادبو يعني تعزير واي والتعزير عقابا لهم ولهن عليكم يون مي لينا حقك سينك لينا حوانك رزقهن رزقشو ايوا كسوتهن مرشديو بالمعروف معروف يعني كسيدان او هنقارن انك جرنا والادلكي لي خيره وقد تركتم اه تركت فيكم ما سينكو تبا ارهي نبي صلى الله عليه وسلم ما أنا سين دافع ما لن تضلوا بعده والإسن جدال شيء بعض وان حديثا كدغن تان إن عصبتم به عصام إن إن اعتصمتم به حديثا قبصة تانو كدغن تان كتاب الله إلهي كتاب شيء سين كتاب رسول صلى الله عليه وسلم قرآن إلهي مركو والكستي كيالا حقوق كستي واجبات كستي كتال ولا كحد قدبا وبيئة هاتو نفلي هاتو والكست هذا ما الأقول مركو ناقده دي بي مضيع تاهر تشي نفتي أن سلمت يان حقوق دي واجب يا شرق السيواي ونفقة زوجة زوج نفقة دي الممكنة أو مكانست مكان دي سورة قيلي من نفسها نفتي يعني زوجده هرتشا انديبتي واجبات نفقدتي واجب اواي وهي نفقداس مقدره والقدره ناقد نفقديه والقدره ناقد نفقديه والقدره ميلك قدري هرتغ xaaladiisa la kaga diray hartaga haddii harta oo iska filan ay waa beledka usika nooli dadka us oo kale ee hawaansho wali bil insaanga usuuna bil ee lagu faday haddii ka dhaxdhaxaad ay way waahan ayne dadka dhaxdhaxaadka wali dhiibaanga dhiibe haddii walban haysana faqiir shafaadsan ayne intii tabartiisa usuun lagu qaaday islaamka markumay waa qofna mici qaabna qof walba xaaladiisa kala dhaqimo xaalatu zawja nafaqada la kaga diray iyo kaswada iyo guriga walaa dhomba markuun wahiya nafaqatu زوجده مقدرة تيلي قدره واي سد حالة طوطيو لك قدره فيري مركن او حال زوجي اه فإن كان زوج زوجك هدي موسرا كي تاجر هدي اي فمداني لما شوضت واي ما لانتي ما يواها لما شوض لما شوضت ما يواها مدك واي واها فمدان لما شاضت واي لما شاضت لما شاضت معناه لما شاضت يك واجبه من غالب قوتها قوت المرأة ناقد بلتك يك نولو قوت شيء كان انك غالب سن ina lamada mudintaa lagu cabira haddii bariis ay haddii baaste ay haddii badar geley ay haddii moorde ay haddii yacni beledkiya madaaska noola dadshe wala aamayaan yaana yalama mud maalintii lagu siya waay heg heg maadida madilero oo la aamaw haddii lankat lantaajiri ay min qaalibi quutiha quuti lmar'ati naagde quutshe beledkiya ka noolo quutiya kan ka qaalibsan yaa lagu siya min qaalibi maa yugtaatu bi amthaaluha dadkiya oo kale wala guusadaayan fa in kaana zawju zawjka haddii muusirankii oo taajiri ايفا مداني لما شوضت يك واجب ايان واي لما قلاص من غالب قوتي قوتي مرأة ناقد بلدك يك نول قوتي كان غالب سن غالب معناه ملك دد شيء او ولا اميان او امثاليس او كله ويجب ما يواجبي كاس ولله caamay oo raashinkii waay wayaajib yowmiyan waay yowmiyan maalintiiba lamadaas mud waay bili hooblaka dhow intaha bahaasa yaa markun ya ya ya raashin ha ansiye wayaajib yeeda shakhsiyadiya waade guriga dadka kale nool kale maka jaraan wayajibu may waajibey min al udmi ku saarka iwal kiswati eh, marashadana maabay jarad dareersatay biig maag alcaadatu caadadka dareersatay kusaarkana naagda kusaarka walaaya raashinka iidaanka leeraw kusaarka leeraw ikasod walaaya hiridaas marashadeeba wali madaas aadada beledkaaska dareersataas yayoon wali dadka oo amthaalis oo kale eh, idiis kusaarhaan langa kusaaradaw haddii hilib ay haddii aana ay haddii qudaar kale ata yaa yaa yaa la siiyay waajibu may waajibay min aludumi kusaarka iwal qiswati marashadana maawa waajibay jarra dareersatay bi maaga alcaadatu caadada ka dareersatay beledka madaasi roog lanka amthaalis eh, oo kale ka- caadadii oo ka dareersatay taas way waa ha too waay haddii muusir ay waay wa in kaana zoodki haddii ay mucsiran koo faqiire haddii ay fa muddun waay muthal muthal shood waay maalantii ee min ghaalibi quutil beledi beledka madaaslaka nooli walala aama quutiyay ee kanka ghaalibsangnee quutul beledka may nagday wali markaas dadka aamayaan haddii ee nooc la ama haddii galley ay haddii ee, moorde ay ee, may la raay miski ay haddii bariis ay haddii baaste ay haddii ay shay madaasla ama haddii tamar ay wali dadka aamayan caanada hilibka wala madaasla ama kusaarka yoon meelaha galayan waa in kaana mucsiran haddii faqiir ay hartagi famudun maalantii may dhiibay shoq doo dhiibay mboonhayn hal koob min ghaalibi guutil beledi beledka guutiga gaalib shayna kumade beledka madaa isku nooli dadka amthaalis oo kale usun walaa quutsho ee gaalib ahaan aamayaan iwa maagi yadimu bihi maaga ba ku saaradayaanoo almucsiruuna haan fagiirinta ee us oo kale ku saaradayaan wayaksuna marays marsh marsadaayan oo gadadayaana hu maaga marsho ahaan ka dhar ahaan an hiridayaan wali dadka amthaalisa ku saaraan an ku saarayada ku saaradayaan haddii ololey gadadayaan iyo haddii eh, may la raay goror gadadayaan haddii ma- nyaanyo ka aameen wali dadka us oo kale ka aameen isun ku saarkaya saaran iyo iyo waliyo mar maradayan wa iwa maaga yadimu ku saaradayaanoo bihi maaga almucsiruuna haan fakiirinta us oo kale wayagsuuna hu oo maradayaan hu maagaas kaase dharhaan aan hiridaan yaa usuuna ka waajiba oo fakiirey wa in kaana haddii ay zoodka har- yani eh, hartaga mutawasitan koo dhexdhexaade lan muusira taajirana mee mucsir fakiirana mee lankoo isku dhexdhexaade waay famudun wa nisfun walan nisir markun Eh, shoodo ishoodo nasiyaya dhacaamhaan maalantii liya langederisada sharciga gederawsaas oo naagda xagletu waay maanaa owlaadi oo dadka kale idirhooga maka jiraan haanaas haba madaas haddii soomaalida oo kale dhagan shay ma iya wala iska wada darsee markaasna qiyaasaan wali ka filan halase laakiin yee quut ya quut gaar sharcigan sheegi waay wa in kaana haddii ay mutawasidan koo dhexdhexaad ee haddii hartaga fa muddun mudko iwa nisfun mudko nisyey ya dhiibe waay min aludmi kusaarkana kumade walkiswati min alkiswati kumade yani wa min aludmi kusaarki walkiswati marashadana alwasatu dhexdhexaad waay raashinku isdhiibaa muddun wa nisfun dhexdhexaad waay ee, marashada iyo kusaarkan waay waa ha- dhexdhexaad waay qur'aanka ilaahay saas eri qaal allahu tacaala ilaahay meeray marki sida lileey ilaahay qur'aansha saasan gadari liyunfiq duu sacati min laamtaas laamul amar waay liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayhi risqu falyunfiq mima aataahu laahu laa yukalifu llahu nafsan ilaa maa aataaha sayajcalu llahu bacda cusri yusran suuratu dalaaq aayadka todobaad waay ilaahay meeray liyunfik hanafaqee duu sacatinkii waasaanimo an saaxibe oo xoolo badan ilaahaysi min sacati waasaanimo isku nafaqee oo xaweenshay wali ousan qalamaw siyoy waman qudira lankila ariiriyo calayhi manka korshay risgu risgishayle ka ariiriyo oo faqiir ana fal yunfik nafaqeeyo min maagi hegshay aataahu laahu ilaahay sii isku nafaqeeyo wal adan hayna sheeg meerhaw sharciga ilaahay laa yukalifu laahu nafsan ilaahay naf makallafaw ilaa ma ataaha ataaha aataaha walyeesii maahin sayajcalu llaahu ilaahay may weelo doone bacda usrin culayskin bacdishe yusran fudeeda weelo doone ilaahay fudeedna hanin wada geli may weele ilaahay oroodis walmakiyar isu isu isku leh khazaa'inu samaawaati walardi milkishe isu leh markunkan mutawasitkaana wa min aludmi kusaarki walqiswati marashadan alwasadu kan dhexdhexaadka oo sida qur-aanka sheegaw wain kaanat haddii ahaatay naagda minman yukhdamu mithluha lan edeegaw fahiya facaleyhi ikhdaamu an edeegaw shee korshee ahaade naagduusu guursii naag oo oo amthaaliya lan edeya oo oo khaadim lan suubyayo lan edeyga haddii ete usu yaan walan edeyga usuna ni lan edeyga ijaarasi oo amba qaraabo lay kasheeni im ijaar laysiib waajiba ka et waay haddii dadshe lan edeyga naagda amthaaliya oo kale lan edeyga dadshe lan edeyga wa in kaanat haddii ete naagda miman naag walaa waajiba may kuma dha haddii lan edeyga si dadshe ye oo kale ee yaan in lan edeyga waay wa in kaanat haddii ahaatay naagdi miman حوان هديكم متى يخدم لن إذا جاب مثل هاي أكلة فعليه على الزوج هرتي كرشي ما هذا إخدامها إخدام المرأة ناقدين إذا جو شيء كرشي هذه واي إذا لكن أما إذا طلبت ذلك هدي طلبت واي هدي أرنتاسية طلبت لكن هدي أسكت مسامحة ذنا واجب ما واي لأنه من العشرة بالمعروف القرآن كتشيغي وعاشروهن بالمعروف تلاهر يقوم متى ترنتي ذا وإن أسرع هدي فقيرو لنك هولا لهاي هرتغي اللي أدوني ستولاي مهذا صب بنفقة تناك دي نفقة دي أكو فقيري ديبواي هولاغي يعني كميل إنك يرايتي أو فمد من غالب قوت البلد وما يقدم به المعسرون ويكسونه فقير مدي نفقة الفقر يا واي لنك نفقه بلواي ما يعلى نقد ما يلتا فسخ اسكولت حق يلتا فسخ ذكرت قاضي جياس يعني أسباب تلم فسق ذا كم تنا فقد هو اسكو فسق كورت خابي أساس كلا صبر أصون لا صبر كورت حد بصدية مدة مسألة كجرت هذا كساس وإن أسرى حد فقيره هرتجي بنفقة يا نفقة المرأة نقد نفقة هدوك فقير فلها نقد ما إلا تفسخ النكاح نكاح فسخوش يلا توعد معناه إني إني طلبت إني اللي فسخة نكالو فسخ طلبتها حقا لت رواه دار قدني ما ويري أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل نبغى ما رأي لا يجد ما ينفق على امرأته لان أرنا أقدس ولك نفقه واي نبغى ما ينرأي يفرق بينهما لما دي والشر صار ويرهان اسمي سجر كرا مربح دي ساس نغت لأن نولا الله فدي وكذلك إن أعسر هديس فقير لمت أواي بالصداق مهرش هديك فقير قبل الدخول دخول كور ناقدي انتي أس أن كلون ناقدي جروت سيدي كهر انتي لما دي وبكونتاكت أنصوب أن كلون oo galman insuubin ku hor ya mehershe waay oo mehershe waayoon adeen bedelkii ciwaalka yeelahayti waa may ka waajibeey markaasay naagdina may ka waajibeey wakadalika in casara haddii faqiiro hartagi yaa saas oo kale naagdini fasakto hakan leta in casara haddii faqiiro bisadaagi meherkii usuwaay waay qabla dukhuuli anti in dukhuulna ku hor oo sunaagdu usan ingalmood qabla dukhuuli la arimay bahi bacda dukhuul markiisu dukhuulku dib kuwaranba yani markaas qabla dukuuli biha la eri marki dukuulku dubku waalba sawaawan calimaad biyasaarihi qabla alcaqdi am la inti in dukuulna ku hor hadii la eri ama hadii dukuulmaha marki la dukuulku dub wale dee markaasay deen waay fasak male waay faslun haadaa kan faasunku heshel biyaa waay kanna mayba fasalkun kan ama infasal iyaha usuna insha allahu tacaala mayba ka sheeganaha أحكام الحضانة يا كشيغان أحكام الحضانة حضانة دي أحكام تي أنفسها لي حضانة ما إلا رأي لغة مأخوذة من الحضن يا لكشاني بكسر الخاي وهو الجنب واي لضم الحاضنة حاضنة دي الدموش واي تنولا حضانة وياس الطفل إليه يا دفلغا يا يا يا اندماس انوغي حلال وشرعا ما إلا رأي حضانة حفظ من لا يستقل بأمر نفسه لن نفتيس أمر شيء يسئل لكل نغذا كورنا أن لحفظيه لإرهواي أما يؤذيه وليسدباو لكو حفظي لعدم تمييزه والسشلس أو شيء دراديه كطفلين أنوغ يرو صغيرة أم بو كبير مجنون أم قف مجنون أم وايل أو استحقادي أوكل وياباس أوكل أن لحنانو حنان لره حضانة داس تاسي أحكامتي واتنا مرك وإذا فارق الرجل قفك هدي فارغو زوجته ناقديس فارغ وله ميليا منها ناقدي هشين ولد ولد لي فهي أحق بحضانتي حضانديس يذاك حقنا بدن إلى سبع سنين طلب سنة أنوغ انتي كديرو حبرتي حرتك هدي إسفران أنوغنا اندهي أنوغ هدي طلب سنة بكو يريا أنوغ صغيرة بأي انتي طلب سنة كديرو حضاندي آديسة حق أن لي آذا حق أن لي حضاندي أرنتاس ما دليل حديث وري أبا داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة إلى رسول شيء ناقان كويت فقالت مرت يا رسول الله إن ابني هذا إيجارك كان أرجاسي ها كان بطني له عين أولادي يما إن هاي جرتي ويل إن هاي جرتي أولادي هك هاي وثدي له سقاء ناس كين ورابان إي وحجري له حواء olo yani dhabtayna mayngata gogol i dhowrwaangata wa ina abaahu aaw- aawshay dallaqani onogi intaas aan halafu- halamarya aawshay i furi wa araada an yanzicaw mini ini hoog oo qaado hatana faday onogi andhalalsayin dhiiba ileey faqaala laha rasuulullahi sala allahu alai wasalama ilaahi rasuul sheemayn aray i'ti eh, axaq axaqu bihi ah, eh, maa lam tankixii yaari anti yaari rasuulka sala allahu alai wasalam anti ada axaqu bihi adig ka xagnama badan xanaanadiis maa lam tankixii haddii blankala adan guursan waay mara kun onoga hooba li li shaltaaba todoba san intii ku deeraa aawshiya ka xag leh hooba todoba sani deer maaha wal an khiyaar geliyee ka allikii isu doorad eleen walaashal fahmee maaha aaday aw ka ay fadaa salere kii is fadaa markaas la raasiye waay waidaa faaraga rajulu qofkii haddii faarugo zawjata waxaasiyay walahu qof rajulkani ley minhaa zawjadiis heshe waladun walad ley onog ley fahiya zawjadii axaqu yeeda xagnamo badan bihadaanatihi onogii xanaanadiis yeeda ka xag leh ilaa sabci siniina todoba san intii onogu deeraw uma markaas bacdisha todoba san walku dambeey yukhayaru wal khiyaargeliyey beyna abaweehi lamidiis aawya linkhiyaargeliyey aadii aawka koosho linkhiyaargeliyey onog kee fadaase leereh fa ayuhuma khtaara aadii aawka kii usudoorada sullima ilayhi ah, kaasaa lan sallame waay ilayhi ila ladii ladiigaasaa lan sallame waay hooba todoba sani deer wal an khiyaar geliya ki isu doorado lan sallameysada xadiidka tirmidi weriyaw igayru an abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalama khayara ghulaaman beyna abi wa ummi nabaga onog ghulaama aawshay aayis an khiyaar geliy marka markii aaw- aadisa doordii onog aayisaa la raasiyey markun wa sharaa'idu lxadaanati hadaanada shardiyaalshe sabcun todoba waay hadaanada markuun todoba shardiya leed qofuu xaadinke wala hadaanayo aawkii aadi lankii had wala lan dhiibaaw markii islaamka la roogo alcaql waa shardee majnuun hadaano ma lan dhiibaaw walxuriyatu xurnimi shardee qof odoon ay isu milkeena hadaano ma mi- ma- xagman leh wadiinu diinga shardee qofkaasna qof diin leh ni haad waay an yakuuna alxaadinu kan wala hadaanayo musliman ni ay way diinta islaamka sada qabtay in kaana almahduunu kadalika kan la hadaanayo haddii muslim ay meweelay onog yaro saqiir eh muslim eh yacni qof oo muslim ahayn xanaanoy meere kor minan minan naxiyati diin walcifatu cafiifnimo shardee qofka qof dhoorsan oo cafiif ah niyeedo galantiis iyo diis meelkaas ku dhoorsan walamaanatu amaani amaani shardee khaa'innimo qof khaa'in ahayn waliqaamatu lanka lang muqiima ni ay waay lanka qofka hadaanada xag an weelada lan deegaan leho degan ni ay waay lanka haddii deegaan ahayna ka musaafur ay amboo meel oo tanaqul ah baadiya oo iska noolii lanka muqiimka ayaa xag an leh hadaanada xag man weeladaw walkhuluwu khaala ahaashe la shardiya min zawjin aadayna ani harta kale an guursan waay ani har- harta kale an guursane yo go-sadii ata onogshay haysto ama haddii harta kale guursato onog aawshaya la siiya waay ayay liqowli sala allahu alay wasalam maa lam tankihi yeeri nabaga sala allahu alay wasalam fa in ikhtalla haddii dhamamo minhaa shuruudada un hataha sheegni heshee shardun hal sharda haddii ku dhamama saqadat ilxadaanatu xadaanadiya min dalika shaksiyo ku dhiyaas waay shuruudun unanaha sheegna shardo oo kumad ee haddi la waaye sh- may ku dhiyaasee kii oo sh- oo hadaanada fadaay walma hadaanayo kormaasa shardigiya ku dhiye wallahu subxaana wa tacaala aclam antama ininka dhammaaday rubacgii oo m- oo nikaaxgii ay figul usra le raa inta ininka dhammaaday may gala doono kitaabuljanaayat insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu